agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed yaasiin ayaa magaalada baydhabo ka furay tababar ku saabsan wada shaqeynta booliska iyo bulshada tababarkan oo loo kala qaaday laba weji ayaa wejigiisii labaad loogu talagalay guddoomiyaasha xaafadaha ciidanka booliska saldhigga degmada baraawe agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed yaasiin ayaa ka waramay ujeedka tababarka loo qabtay kulanka maanta aan u joogno waa waxa la dhaho community policing waxa la dhaho community policing micnaheeda maxay tahay faa'iido maxay leedahay see booliiskii bulshada u wada shaqaynayaan bulshada dhexdiisa see loogu wada shaqaynaa amniga see lagu sugan karaa waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha tababarkan uu ka forgarayn doono waa hadduu ilaahi yaraa tababarkan tababar kale ka horreeyaa jiray oo loos qabtay ciidamada booliiska iyo booliiska gaarka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya ee ka howlgala degmadan baraawe iyo guddoomiye waaxeedyada dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmadan baraawe intaasoo dhan waxaa u samaynayeen waxay ahayd in iyagana booliiskii iyo maamulkii aqoontooda sare loo qaado ku aadan si bulshada ula macaamil laha lahayn si si si dhow ula shaqeey lahayn bulshada idinkana maantana maanta iyo waxaa la idin bari doonaa idinkana sifo booliiska ugu dhawaan kartaan dacwadiinisa gudbisan kartaan waxyaalaha loo baahan yahay maxaa waajibaad idin saaran maxaa xuquuq idinku leeyahay waxyaalahaasoo dhan maxaa xaq u leedihiin inaad ka fahantaan arrimaha booliiska iyo booliiskase u wada xiriiraysiin tababarkan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaalada lagu xoojinayo wada shaqaynta booliska iyo bulshada si loo xoojiyo amni waara iyo kalsooni labada dhinac ah